markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan heshiis ka gaaray khilaaf u dhexeeyey oo ragaadiyey howshii geedi socodka doorashooyinka soomaaliya xalka ayaa la gaaray kadib dadaallo dhexdhexaadin ah oo uu waday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen kaasoo isku howlay sidii khilaafka loo soo afjari lahaa arrimaha ay madaxda ka heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ah kiiska ikraan tahliil iyo khilaafka taliyayaasha nabad sugidda oo labada dhinac ay isku haysteen afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimo ayaa saxaafadda u akhriyey qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda sare ee dalka kulan ay yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa looga wada hadlay qodobadan kow dardargelinta howlaha doorashooyinka labo xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga saddex xalinta kala aragtid wanaashihii ka dhashay hogaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed afar kiiska ikraan tahliil faarax kulankan oo ku qabsoomay jawi wanaagsan madaxduna ay diiradda ku saareen maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo danaha qaranka ayaa la isku raacay qodobadan kow ayadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxdu waxay isku raacday in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka waxayna ugu baaqeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan isbuucyada soo socda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya labo in si dhow ay u wada shaqeeyaan hay-adaha amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalka uu ku jiro doorashooyinka lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab saddex wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur inuu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka afar in genaraal bashiir goobe loo magacaabo wasiiru dowle shan madaxdu waxay isku raacday in yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra-iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku-xigeen kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto lix madaxdu waxay isku raacday in kiiska ikraan tahliil faarax loo daayo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaana la faray hay-adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda ugu dambayn madaxda qaranku waxay u mahad celinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo mas-uuliyiinta kale ee u dhabar adeegay si madmadowgii madaxda qaranka ku dhex jiray loo dhammayn lahaa loogu dhammayn lahaa isfaham iyo is-afgarad doorashaduna ay u socoto si habsame leh madaxdu waxa ay muujiyeen madaxdu waxay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed siday uga xun yihiin welwelkii ay dareemeen maalmihii lasoo dhaafay iyagoo u ballanqaaday shacabka in ay si midnimo leh uga wada shaqayn doonaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan loona adkayn lahaa amniga guud ee dalka
dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland ayaa toddobaadkan doortay afar kursi oo ka mid a kuraasta aqalka sare iyadoo uu maamulkaasi si rasmi ah usoo dhammaystiray doorashada aqalka sare maamulka jubbaland ayaa horey u doortay afar kursi oo ka mid ah siddeedda kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaana ku harsanaa afarta kursi ee toddobaadkan la doortay xasan daahir yarow ayaa ku guulaystay kursigii shanaad waxaana uu ka adkaaday cabdi xuseen cali halka ibraahim awgaab cismaan uu farxiyo macalin cabdi uga guulaystay kursigii lixaad kursigii toddobaad oo ay ku tartameen laba haween ah ayaa layla nuur maax waxa ay kaga guulaysatay xareede maxamed sheekh kursigii sideedaad ee u dambeeyey ee jubbaland laga doorto ayaa waxaa ku soo baxday maryan faarax kediye oo ka guulaysatay samsam maxamed bishaar dhammaystirka doorashada xubnaha aqalka sare ee jubbaland ku matalaya baarlamaanka soomaaliya ayaa ka dhigan in maamulka galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mida aqalka sare waxaana laga sugayaa in labadaasi kursi laga soo doorto dhinaca kale cabdulaahi axmed macalin oo ah wiil dhallinyaro ah oo asalahaan ka soo jeeda soomaaliya ayaa toddobaadkan noqday qofkii ugu horreeyey ee muhaajir ah ee ka mid noqda xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka talyaaniga cabdulaahi ayaa ku guulaystay mid ka mid a afar iyo labaatanka kursi ee golaha deegaanka ee magaalada torino ee waqooyiga dalka talyaaniga kadib markii ay sharaxeen xisbiga dimuqraadiga cabdulaahi axmed macalin ayaa dalka talyaaniga tahriib ku galay sanadkii laba kun iyo sideedii doorashadiisa kadib ayuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda nuur xasan nuur
aniga waxaan soo galay wadanka talyaaniga labada kun iyo sideed waxaana kamid ah dadka ku yimiday doomaha marka waxaan ahay qof oo marka hore qaxootinimo kusoo galo wadanka talyaaniga laakiin dhalashada talyaaniga waxaan qaatay labada kun iyo lix iyo tobanka markii laga soo tago waxaan mataqaanaa labada sanadkan mar uu ahaa bishii bishii toddobaad sideedaad bilowgeedi ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay iga codsadeen inaan isku sharaxo kursiga golaha magaaladan aan deganahay ee torino maadaama doorashada ay dhacaysay bisha octoobar marka waktiga aan helnaba wuxuu ahaa waa laba bilood agoosto iyo bisha sebtembar marka waxaan dhihi karaa waxyar ayuu socday kambaynkan amba ololahan alxamdulilah waxaan helay adiga kun boqol labaiyo toban cod taasoo ii suura gelisa inaan kamid noqdo afar labaatanka xubnood oo duqa magaalada oo majoranshada kamid noqon doonta marka waxay ahayd arrin cusub marka la fiirsho taariikh ahaan aniga wax qofka aan ahay ama waxaan matalo maadaama wadanka ajnabi aan ku ahay ama kusoo gala qaxootinimo labaatan iyo shantii sano u dambeysana qof oo asalkiisu uu ajaanib yahay mausan ka qayb gelin ama maysan u suuro gelin inuu kamid noqdo xubnaha afar labaatankan kursi marka taariikhiyan waxaa sharaf noo ah aniga si gaar ah weliba ii ah haddaan nahay asal ahaan soomaali in maxamed aadan sheekh oo allah u naxariistee soo qabtay xilal heer wasiirnimo dowladii siyaad barre oo ahaa qofka ugu dambeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii shan iyo labaatanka sano u dambeysana qof asalkiisu ajaanib yahana mausan gelin marka imaatankeyga iyo iyo inaan galo meeshaana waxay ahayd arrin kale oo bog cusub u furaysa sida hadday naqato soomaalida ama gaar ahaan dadka dhan oo asalkoodu ajaanib uu yahay waya marka cabdullaahiyow maadaama aad maaragtay taariikha samaysay qofkii ugu horeeyey oo ajnabi ah oo muhaajir ah oo taariikhda kursi ka qabta ama xil ka qabta talyaaniga maadaama aad noqotay falcelin noocee ah ayaa arrintaasi kasoo baxday gudaha talyaaniga
marka si loo fiiso horta waa mid arrin oo muhiimadeeda leh sababta waxaa waaye dad aniga waxaa jira iga soo horreeyey iyo kuwo iga dambeeyey iyo kuwo gadaashada imaan doona marka inaa anaga ayagu ay arkaan inaan ayagu inaan kamid ahay in qof kastoo ayaga kamid oo u tartami karo kuraastan kelimaa xataa meelaha kale busisnada kale oo furan waxay tahay waa jaaris cusub oo aniga ii ah una ah eega dhan marka falcelin badanaa ka timid arrintaas sababta waxaa waaye aniga waxaa noqda haddana dadku qofka ugu codka badnaa ebit marka la fiirsado dadka arrimahan oo kale mataqaanaa isku sharax magaalooyinka kale sida milano iyo roma iyo bolonia waxaan noqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka talyaaniga iyo dadka dhalashada haysta ay codayaan kun boqol laba iyo toban cod oo haddii marka la fiirsana ma yara marka wax hadda cunsurnimo gaara lama kulmin laakiin waa arrin oo fiican oo dadkana gaar farxad gelisay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed maclin oo ah nin soomaali ah oo noqday muhaajirkii ugu horreeyey ee ka mid noqda xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka talyaaniga qadka telefoonka ee dalka talyaaniga ayuu ugu warramayey wariyaha v o eda nuur xasan nuur dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka